Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga Jubbaland Axmed Xasan Cumar ayaa booqasho ukuurgalid ah ku tegay xarunta hay-adda tayadhowrka Jubbaland. Wasiirka ayaa waxaa xarunta ku soo dhoweeyey gudoomiyaha hay-adda tayadhowrka Jubbaland Maxamed Axmed Nuur iyo howlwadeennada hay-adda tayadhowrka isaga oo intii uu kormeerka ahaa ku jiray qiimeyn ku sameeyey habsami u socodka shaqada ay bulshada u haysa hay-adda tayadhowrka Jubbaland. Ugu horreyn, gudoomiyaha hay-adda tayadhowrka Jubbaland Maxamed Axmed Nuur ayaa wasiirka ku soo dhoweeyey xarunta hay-adda wasiirka wasaaradda ee kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ayaa maanta na soo booqday oo rugta quality control ama taya dhowrka ee xarunta weyn ee laabka ku yaallo ayuu maanta na soo booqday runtii warbixin oo kooban aan ka siinay laabka iyo qaabku wax u qabto shaqada runtii waxaanu leenahay wasiir kow iyo laba yayna ku noqonin intaad noo imanayso mar walba waxaanu jecelnahay wasaaradaha shanta ah in la shaqayno afar wasaaradood oo ka mida maalin dhowr jeer bay noo yimaadeen wasiirkan un baan weli aan imanin xarunta weyn shanta wasaaradood ee shaqadu naga wada dhexayso inay noo yimaadaan oo ayna kormeeraan oo qaabka shaqada aan wanaajinno waa arrin fiican ugu dambeyn wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga jubbaland axmed xasan cumar ayaa ka warbixiyey ujeedka kormeerkiisa waxaan fursad u helay inaan booqasho ku yimaado xarunta dhexe ee hay-adda ee tayadhowrka jubbaland ama loo yaqaan jubbaland quality control service adeega tayadhowrka jubbaland waa kaga mahad celinayaa agaasime waxaan halkaan kula kulmay agaasimaha guud iyo shaqaalaha hay-adda shaqaale aada u caaboon ah oo waan ku faraxsanahay waxaanan intaan booqashada ku guda jiray soo marnay qeybaha kala duwana ee shaybaarka qeybta cunooyinka qeybta kiimikada iyo lagu baaro waxaan runtii oran karaa meel aada iyo aada shaqo la geliyey xirfad iyo shaqo ay ka muuqato inaan imid dabcan hay-addu wada shaqeyn waa leenahay laakiin maanta xafiiskii ugu horreysay inaan imaado iyadoo dee raashin gubaysa hay-addu maalin walba la arkaa iyo dawooyin dhacay runtii waxaan isleeyahay waa hay-adda keliya ee ummaddan nafteeda inay badbaadiso oo cunooyinka iyo sumaynta inta badan dalalku dowladahoodu tabcaanka yihiin ku dhacda si ay ummadda uga badbaadaan u taagan waana shaqo aad aan u bogaadinayo haddana waxaan u rajaynayaa inay shaqadooda halkaas ka sii wadaan agaasime xarumo kalena waad leedihiin xarumihiina kale iyo kuwa dekeda ku yaal iyo haddii shaqaalaha airboortka idiin joogaya si dhow baynu hadduu alla idma wada shaqayn doonaa wii hadda ka dambeeya innagana waan kaaga mahad celinaynaa soo dhoweynta aad xarunta dhexe nagu soo dhaweysay